Yowga Hira.
muran xoog leh oo laba garab u kala qaybiyey ayaa labadii toddobaad ee u dambeysay waxa uu hareeyey xisbiga talada haya ee somalilan ee kulmiye kaasoo sababay in loo kala qaybsamo garab uu hogaaminayo madaxweynaha iyo garab uu horkacayo guddoomiyaha xisbiga muuse biixi waxaana murankaasi uu abuurmay horaantii bishan mey markii uu muuse biixi ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay madaxtinimada waxaana khilaafkaasi dibadda uu u soo baxay kadib markii uu shirguddoonka shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye ay soo saareen liisaska golaha fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga arrintaasi oo ay si kulil uga soo horjeesteen qaybo ka mid a hoggaanka xisbiga oo kale ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad islamarkaasna ay iyagu soo saareen liiska leh oo guddi fulin ah haddaba khilaafka kulmiye ma arrimo qabiil ayuu salka ku hayaa mise waa arrimo siyaasadeed ma jiraa heshiis hore u dhex maray labada beelood ay ka soo kala jeedaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga warbixintaasi waxaa inoo lafaguraysa nimca maxamed ciise gudoomiyaha xusbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa warbaahinta u sheegay inuu yahay musharaxa shanta sano ee soo socda halka wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan cabdilaahi maxamed daahir cukusena ku dhawaaqay in madaxweynaha somalilan yahay musharaxa xisbiga kulmiye ee shanta sano ee soo socda taasina ay keentay in muran badani ka dhex haloosmo xisbiga dhexdiisa waxaase bulshada hadal haysaa inuu jiraan heshiisyo dhinaca beelaha ah oo ka dhexeeya labada beelood ay kasoo kala jeedaan madaxweynaha iyo guddoomiyuhu waxaana in heshiiskani jiray noo xaqiijiyey suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse bixi cabdi arrintaasi dee waa kolley qadiyaduhu waxa weeyaan maalinba xaalad baa taagan dee beeluhuna waa beelaha somalilan oo dhan baa wax ka dhexeeya oo in badan baa magaranaysa kolleyba ay beeluhu waxna isdhigtaan waxna ay meeshii ay ay ku heshiiyaan labada beelood waxay ka mid yihiin holley beelaha somalilan sida beeshan habarabalen oo suldaanka guud u ahay loo soo marin bayn beelaha kalena u mareen xilligaa ay beeshaasi wax dooneysay kolleyba de waxa weeyaan kolley wixii aan isku ogeyno meel baa yaalaan meel bay yaalaan oo waxa weya waxyaaba fara badan oo jiritaanka qaranimada somalilan ay kow ka tahay doorka roolalka iyo iyo iyo nidaamka iyo wixii laysagu ogaanayana awalba waa laisku baahanayay tan iyo shirkii boorame tan iyo shirkii hargeysa tan iyo shirkii ilaa me belegobeedla soo taha inta ugu muhiimsana shirar ahayd dee beeluhu saas isugu imanayeen waxna waa isweydiisan jireen ta wax isweydiisadkunbaaba naga dhexeeyey oo ugu muhiimsana doorka la xusi karaa uu yahay arrintaasi ma jirtay waa jirta haa waa jirta inay beesha soo martay waxna nagu maqaalaan inay beelaha kaloo dhanna mareen marka ma waxaa la isku ogaa in guddoomiye muuse uu guddoomiyenimada looga haro mise in madaxweyne uu u sharaxnaado shanta sano ee soo socota
waxa weeyaan heshiisku heshiiskaasi halkiisi buu yaala maantana ma jecli inaan ka hor dhaco salaad walba xilli baa la tukadaa wixii laysku ogaa amba nidaamkaasi de kolley maadaama aan xusay in beelaha kaloo dhanna la marayay annagu wixi aan isku ogeyn wax kor loo qaadayo may ahayn waa waxyaabaha dee beeluhu beelaha kaleba ay isweydiisanayeen bay kamid ahayd xilligeeda iyo iyo iyo iyo amiinteedana kolley waa imanaysaa haddi alla kali marka laga yimaado heshiiska labada beelood waxaa jiray heshiisyo kale oo dhinac socday oo xisbiga ka dhexeeyey oo aan fulin waxay ahaayeen heshiisyadaasina waxaa nooga waramay xildhibaan cabdiraxmaan cismaan caalin guddoomiyaha xisbiga aan la isla sharxin xubnaha kale hogaanka ee shanta aan ayagana la isla sharxin waxaa iyaduna ka mid ahayd heshiisyada in guddida fulinta ee markaa jirta iyadana aan sideedii ahaato xubno la sheegay oo la magacaabayna lagu soo daro waxaa iyaduna agreementka ka mid ahayd in toddoba xubnood guddida fulinta lagu kordhiyo oo iyagana la magacaabay muxuu ahaa meelaha ay ka imanayaan oo kaba soo qaad muxuu ahaa bariga beelaha bariga la siiyey saddex xubnood beelaha galbeedka ee saylac iyo boorama ah la siiyey muxuu ahaa saddex xubnood beel hargeysa deegaanka hargeysa kamidana la siiyey xubin nidaamka qabiilka oo weli xoogan tahay saameyntiisu xisbiyadana uu weli awoodiisu ka dhex jirto ayaa waxa isweydiin leh waa qaabkee sida uu uga dhex jiraa somalilan waxaa ka jawaabaya mar kale xildhibaan cabdiraxmaan weelkaynu wax ku qaybsanaa inagu xusbiyada waynu samaysanay maamulka dowladnimada waynu samaysanay laakiin weelka aynu weli wax ku qaybsanaa waa mid siyaasadeed kii qabiilku weli weeye istilna weel kaloo cusub oo ka gedisan oo siyaasadeed oo dimuqraadiyadeed maynaa samaysan kii reeraha ayuun baynu wax ku qaybsanaa marka la doonayo in wax la magacaabo dadku riqe si si si reeraysan ayuu u fakiraa somaliland siday ku dhisantay gebigeeduna waa qaab reeraysan weeye nabadgelyadeedu intay ku fidaa weeye lacagtaa gidaarada taallaa tay ku fidaa waxa weye waa mid nabadgelye ka timid iyo isku aamin xaggii mxuu ahaa reeraha oo sidii wanaagsan loo isticmaalay marka mxuu aha waynu gaari doonaa siday ila tahay wakti de mabaadi iyo la isku doorto oo anigu aan iska soo sharaxi karo gobol aanan mxuu aha reerkayga u badnayn baarlamanka markuu sharaxaya sidaasoo kale hayo dhegteen dhimanta unbaa inanka foodka lagu siinayo muxuu qabanayaa cidna ma lahayn bulshada rayidka ayaa aqoon-yahanka somalilan ayaa aragti kala duwan ka bixiyey khilaafka kulmiye waxaase la isla qirsan yahay in arrintani salka ku hayso mid qabiil oo ay dheer tahay iyadoon khilaafka dhexdooda la xalin in la qabtay shirweynaha kulmiye dadka aanu la hadalnay ee arrimaha siyaasadda falanqeeya waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda armas xuseen cabdilaahi maxamuud oo si cad u qeexay inuu jiray heshiis dhinaca qabiilka ah oo qarsoonaa haddana khilaafkan sababay muranka siyaasadeed halka imika uu ka imanayo xisbiga kulmiye ilama aha inay tahay dastuurkoogu waxa uu qorayo ee waxaa meesha qarsoon een ummadda loo sheegeen in dibadda aan loo soo bandhigin waa heshiisyo gaara oo la wada galay xilligii xisbigu ahaa mucaaridka heshiisyadii xilligaa la wada galay ayaa qarsoonaa kuwii baa laga yaabaa maanta in gruub ka mid ah sidii xilligaa ay ula muuqatay inay ula muuqan weyday maxaa ka mid heshiisyada tusaale ahaan maxaynu usoo qaadan karnaa waxaa macquula in lagu heshiiyey xilligan ha soo baxo qof hebel oo xilligay mucaaradka ahaaye hadhow tolana waxaa soo bixi doona hebel markay tii timid hadda in isbedel uu dhanka yimid labada dhinac dhankay doontaba ha noqon waxaana meesha qarsoon oo aan muuqan oo laga matelayaa daaha dabadiisa inay meesha ku jirto reernimo oo qabyaalad meesha ay taallo oo xulafaysi uu jiray mahadsanid nimco maxamuud ciise